jawiga aada iyo aada buu u cakiran yahay wax hadda la dhawaaqa ma lahan gaadiidka ciidanka iyo dhammaan maamulkii ka shaqeynaya degmada way kasoo wada carareen way kasoo wada baxeen waxay ku sugan yihiin hadda warshadii dharka ee xawataakay ku sugan yihiin jibaan isugu yimideen ciidamada amisom ayaa marka ayagana xabado tuuraya oo isdifaacayo isdhahaya ama laydin soo weeraraa meesha xero ku leh waxay ku ridayaan meeshaan laleeyahay buundada oo laleeyahay biyo xireenka ayaa ay ku jiraan laleeyahay niman shabaaba marka oo kasoo baxay laleeyahay sida la sheegayo basro xaggeeda dagaaladan hadda shabeellada oo kasa socda niman kasoo qaxa weya laleeyahay oo aada u badayiin laleeyahay